فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah isbeddel siyaasadeed oo laga dareemayo magaalada muqdisho kadib markii ay maamulada garmudug iyo hirshabeelle ka hor yimaadeen muddo korarsiga farmaajo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho ayaan idinkugu haynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale intuu socdo dhuuxa waraysyada waxa aad ku dhagaysan doontaan ciidamada dowladda federaalk oo maanta weerar ku qaaday xarunta idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan qodobkaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa waraysyada insha allah mu'asasada alkataa'ib oo bilowday baahinta dardaaranno dhowr qayb ka kooban kaas oo ku wajahan dhallinyarta allah uu ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka oo uu jeedinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab caawa waxa aad dhuuxa ku dhagaysan doontaan qaybta koowaad ee dardaarannadaasi sidoo kale inta uu socdo dhuuxa waraysyada waxa aad ku dhagaysan doontaan maxay yihiin kooxaha ku dagaalamaya magaalada muqdisho maxayna xaaladdu noqon kartaa aqoon-yahan si dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaynu idinkugu haynaa dhuuxa insha allah sidoo kale waxaa qayb ka ah dhuuxa waraysyada intuu socdo askari ka soo goostay maamulka jubbaland oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waraysi aynu la yeelannay askarigaas ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah waxaana meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin maamulka cabdifataax asiisi oo xukun daldalaad ah ku fuliyay dad ku xirnaa xabsiyada maamulkaasi askar ka tirsan dowladda turkida oo lagu dilay dagaallo ka dhacay waddanka ciraaq iyo weerar lagu dhaawacay laba ruux oo ka dhacay waddanka ingiriiska qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan inta uu socdo dhuuxa waraysyada ku soo dhowaada mar kale iyo dhuuxa waraysyada فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag qodobada oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse aynu ka horreyna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa waraysyada isbeddel siyaasadeed ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho kadib markii maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay ka hor yimaadeen muddo korarsiga uu samaystay farmaajo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho oo aad u kacsan waxaa la socday oo isha ku hayay maxamed daahir calasow haye maxamed maxaa ugu dambeeyey wararka magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay zakariye isbeddelo siyaasadeed oo si lama filaan ah u dhacay ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho oo dhowrkii cishee lasoo dhaafay ay ka aloolsaneed xiisado u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradkeeda maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa si lama filaan ah oo filinwaa ku noqotay madaxweynaha ugu dhawaaqay inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta labada sano ah ee baarlamanka ay u sameeyeen hay-adaha dowladda qoraal wadajir ah oo ay soo saareen madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayay ku sheegeen inay diidan yihiin kulankii baarlamaanka ay muddada ugu kordhiyeen madaxweynaha iyagoo taageeray in la qabto doorasho ku aadan heshiiskii toddobiyo tobanka sebteembar ee horey u gaareen dhinacyada iska soo horjeeda waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada kale inay qaataan kaalintooda uga aadan fulinta heshiiskii toddobiyo tobanka sebteembar si dalka uu u aado doorasho lagu heshiiyey ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul go-aankan iyo tallaabada ay qaadeen maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaa farmaajo kaga sii daray in ra-iisul wasaarihiisii uu ku ayiday labada maamul tallaabada ay qaadeen maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha oo qoraal dheer soo saaray ayaa sheegay inuu aad u soo dhoweynayo go'aanada ay gaareen maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo ay kaga hor yimaadeen muddo kordhinta waxaan soo dhoweynayaa war murtiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo galmudug dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo gobolka banaadir waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan geedi socodka lagu dardargelinayo doorasho ayuu qoraalka ku yidhi ra-iisul wasaare rooble waxa uu ku baaqay in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada muqdisho islamarkaana loo diyaargaroobo doorashooyinka tallaabada ay qaadeen maamulada galmudug iyo hirshabeelle uuna taageeray ra-iisul wasaare rooble waxa uu dhabarjab siyaasadeed ku noqday madaxweyne farmaajo waxaana markii uu soo baxay war murtiyeedkaasi madaxtooyada ay soo saartay qoraal ay ku sheegayso in maxamed cabdilaahi farmaajo uu caawa jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo arrimaha ku aadan doorashooyinka lama oga farmaajo khudbaddiisa waxa uu kaga hadli doono laakiin dadka falaqaynaya arrimahan waxa ay sheegayaan in suurtagal ay tahay in uu iscasilo amaba uu ka laabto muddo kordhintii baarlamanka ay u sameeyeen wixii war dheeraad ah ee umuuraha kusoo kordha wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa mu'asasada alkataib ayaa bilowday baahinta dardaaranno dhowr qaybood ka kooban kuwaas oo ku wajahan dhallinyarada allah uu ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka islamarkaana uu jeedinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan sheekha ayaa qaybtan waxa uu isdul istaag ku sameynayaa muhiimadda ay leedahay qofka inuu soo haleelo jihaadka iyo ajirka laga helayo hijrada ku soo dhowaada kelimada sheekha oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب عبادي سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب عبادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxay mahad oo idin usugnaatay allah inaga dhigay muslimiin inaga badbaadiyey inaan ku hoos noolaano deegaan uusan raalli ka ahayn kufri iyo kiristaanna ka taliyaan allaahuma laka alxamdu kulluh waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo dardaaran dhowr ah oo mudan inaan weheshanno xilli waliba waxay inaga caawinayaan in aragtideennu saxnaato fakarkeennuna fiyoobaado tallaabadeennuna toosnaato biidni illaah waa talooyin iyo dardaaranno aan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ah ee uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan saaxada jihaadka allahna uu ka badbaadiyey ciriiriga iyo culayskay ku jireen kuna hanuunshay waddada xaqa ah kana xoreeyey dhibaatadii ay gaalada iyo murtadiintu ku hayeen una sahlay cibaadadiisa iyagoo ku sugan nolol wanaagsan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday qofka mujaahidka ah ee allah dartii uga soo tegay deegaankiisii ehelkiisii nolol wanaagsan xasiloonina ay ku dheehan tahay قال سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون dardaarankan qiimaha badan waxaa inooga tegay sheekh abu yaxya liib raximahullah kaasoo fadli weyn ku leh runtii saaxada soomaaliya ee jihaadka ka aloosan yahay mujahisu jeyshi cushrana uu baxshay sheekh mukhtaar abu zubayr shahaadadiisa allah ka aqbale waxaan allah ka rajaynaynaa inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo innagana nagu anfaco dardaaranka koowaad garowso galladaha allaah waxaan leeyahay walaalka mujaahidka ah si aad u ogaato nicmadu allaah kugu galladaystay ee maanta aad ku sugan tahay waxaad xusuusataa xaaladda aad ku sugnayd markaad deegaankaaga iyo ehelkaaga dhex joogtay waxaad soo xusuusataa hilowgii aad u qabtay inaad ku soo biirto jihaadka iyo mujaahidiinta waxaad xusuusataa sidaad u tamaninaysay maruun inaad noqotid mujaahid waddada alle u dagaalama waxaad xusuusataa baryadaadii allah subxaanahu wa tacaala aad ka baryaysay inuu kaa badbaadiyo qowmka daalimiinta ah kuuna yeelo gacal iyo gargaare allah wuu kuu aqbalay ducadaadii sidaan rajaynayno wuxuuna ku siiyey wax walba ee aada weydiisatay iyo dheeraad wuxuuna murugtii ku haysay kuugu bedelay farxad kurbadiina waa kaa fayday wuxuu kugu hanuunshay tubta toosan wuxuuna ku gaarsiiyey deegaan aamin ah iyo gacal aada weheshato oo tiir adag kuu noqda wuxuuna kula kulmiyey mujaahidiintii aada ku bishaaraysan jirtay aragtidooda waxaadna noqotay qof iyaga ka tirsan wilaayaadka islaamiga ahna ku dhex nool sharciga allah iyo ku dhaqankiisana hoos harsanaya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuuru raxiim hadduu intaas oo nicmaha allah ku waafajiyey iyo in ka badan waxaad ka digtoonaataa in waqtiga iyo waayuhu kula dheeraadaan kadibna isbeddel kugu yimaado waxaad ka digtoonaataa in waxaad shalay xaq u arkaysay aada maanta baadil u aragtid qalbiguna ku qalalo camalkii aad ku taamaysay ka qaybgalkiisana aada isku daydid inaad dumiso dadkaad gacalaysanaysayna aada cadow u aragtid indhahaaguna khayrka oo idil ay arki waayaan kadibna aada ilowdid fadligii iyo nicmooyinkii allah kugu galladaystay وفي الإبانة الكبرى لابن بطة عن إبراهيم قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله دخل أبو مسعود البدري رضي الله عنه على حذيفة فقال أعهد إلي فقال له ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد رواه عبد الرزاق في مصنفه مجلد كويتبنات صفحة لبا بقل أفرتني سقال والبيهقي في السنن الكبرى مجلد كتبنات صفحة أفرتني اللبو وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah el furqaan ayaadna kala socotaan agaasimaha raadiyaha mustaqbal axmed ciise guutaale oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay dhibaatada soo gaartay idaacadda iyo jirdil ciidamada ay u geysteen qaar ka mid ah shaqaalaha idaacadda
saaka qiyaastii lixdii iyo konton daqiiqo lixdii oo dhiman toban daqiiqo meelahaas saas intaan fila xarunteena mustaqbal media ee kilomitr for raadiyaha iyo telefishinkaba waxaa soo galay ciidan ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliyeed oo annaga aan u fahanay inay ay baaritaan iyo nabadgelyo ka shaqaynayeen aniga xaruntii maana joogin shaqaalaha isoo wacay shan qofood oo gudaha joogtay laba qof oo ilaalo ahayd iyo saddex qof oo qofna shifty editor ahaa qofna online editorka ahaa qofna uu farsamo yaqaan kale ahaa waxay ii sheegeen in ciidan uu bannaanka joogo waxaan idhi kafura ah soo galaan hadday nabadgelyo iyo ay rabaan inay ogaadaan u fududeeya ciidankii markay soo galeen gudaha waxaa waxay ii sheegeen in taliyaha ciidanka haramcad fanax uu yahay ninka hor socda markii iridii laga furay na waxay bilaabeen shaqaalaha inay dhahaan bannaanka ubaxa qaarna ay dilaan oo garaacaan intaas kuma ekaysan waxay galeen xafiisyadii ay shaqadu ka socotay maalin caadiya inoo ahayd oo maalin shaqo ah waxay meelaha xiran waxay bilaabeen inay ay jebiyaan oo xoog ku jebiyaan qalabka qaarna ay burburiyaan qaarna ay qaataan shaqaalaha qofka ugu daran oo dhibaatada ugu xoogan gaartay waa bashiir maxamuud yuusuf oo shifty editor ah oo xalay ku jira shaqada oo saaka ka bixi lahaa elevenka ama shan saac ama koob iyo tobanka aad ayaan runtii uga xumaaday sida wax u dhaceen markii dhibkaas u dhacay waxaan isku dayay inaan la hadlo dadka ay hawsha qusayso oo wasiirka amniga iyo wasaaradda wasaaradda rufaafinta iyo dadka ka shaqeeya iclaamka oo dowladda waxba ilaa xilligaas la joogo iima suurto gelin xaruntii waxaa laga qaatay sideed item oo isugu jira kaamirooyin iyo kombyuutarro hal kombyuutar oo ka mid ah nin ka shaqay jiray mustaqbal oo yaqaanay ciidanka ayaa yidhi aniga isiiya saa soo celiyay kaas combyuutarkaas laakiin intii kale oo uu ku jiro personal combyuutarkaygii aniga io gaarka ahaa oo xafiiskayga yaallay wixii ay qaadi waayeenna way burburiyeen labtobkiigina way qaateen warqabadka sidaasoo kale wixii yaalla waa qaateen online-ka iyo t v-ga wixii yaalla way qaateen waxay galeen guryaha ay shaqaaluhu jiiftaan waxay ka qaateen wixii alaab yaallay ama shoobin ha ahaato ama wax lagu jiifta ha ahaato ama jaajaradii mobilada ha ahaato runtii taasaa igu qasabtay inaan shirkan qabto oon u sheego dad badanna dowladdana waa la hadlay intii aan la hadli karo laakiin waxay ahayd arrin xaaraan ah marka la fiiriyo dhaqanka iyo dowladnimada marka la fiiriyo dastuurka marka la fiiriyo xeerka warbaahinta oo runtii maanta meel mar ah sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan codsada dowladda soomaaliyeed oo maanta jirta waddanka joogta waddankan xilli ciidanku ay dadka muwaadiniinta ciqaabaan oo ay dilaan oo ay jir dilaan oo ay dhibaateeyaan oo hanjadooda qaataan wuu soo maray waana la arkay wixii laga faa'iiday iyo sidii wax looga helay dowladdana waxaa laga rabaa haddii mustaqbal dacwo loo qabo ama aniga la ii qabo ama cid naga tirsan loo qabo hanaanaa jira annaga waxaanaa sifiliyanis dad rayd ah oo dowladdu ay laysan siisay ay ku shaqaystaan oo ay diiwaangelin siisay ayna canshuurto markaas wax la ii sheegay oo ilaa hadda laygu haysto ma jiraan xarunta waxaa yimid taliyaha booliiska gobolka ninka la yidhaahdo farxan qaroole xaafadayda anuu joogo wuxuu la hadlay ninka waardiyaha gaarka ay ah wuxuu yidhi ila hadashii waan la hadlo wuxuu yidhi kaalay halkan imaaw aan joogno mar hadda waxaan idhi adinkoo ciidankii yani maxaa idhahdaa shaqaalihiina jirdilay oo dhibaatadaas geystay alaabtiina burburiyey gobolna qaatay see u suurtagelaysaa inaan anigu imaado xarunta markii dambena waa iska tegey welina ma hayno marka laga reebo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dadka muwaadiniinta caadiga ah iyo ganacsiga cid waxaas nagala hadasha oo xitaa na tuhunta ama na eedaysa waxaani marka waana fahamsanahay meesha ay lugta ku leeyihiin waxa ay la ku leeyihiin qallaasaha iyo waddanku qarka u ka sii dhacayo waxay la ku leeyihiin habka ay dowladdu u dhaqmayso فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa maxay yihiin kooxaha ku dagaalamaya muqdisho maxaase xaalka uu noqon karaa aqoon-yahan cazaam axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxa uu isdil istaag ku sameynayaa waxa ay isku haystaan kooxaha mucaaradka iyo dowladda wakhtigeeda uu dhammaaday ee farmaajo uu hogaaminayo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala nagu galladaystay nimcooyinkiisa waaweyn ay ugu horeyso nicmat alislaam waliimaan naga dhigay dad saa'imiin ah oo soo gaaray bisha barakaysan ee ramadaan nagu ammaansaday dhulkiisa dushiisa intaas kadib walaalayaal si aad la socotaan magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey xaalkeedu waa qasnaay waxaana isku haystay laba cadow ama laba kooxood oo ah cadowga islaamka iyo cadowga ummadda labadaas kooxood oo yacni kala ah dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiyo farmaajo iyo kooxda mucaaradka ah oo kursiga ku haysato su-aal baa taagan marka maxay isku haystaan maxaase ka dhexey labada dhinac su-aasha kooban jawaabtooda waxay noqonaysaa nimankan ama labada kooxood ee cadowga iskuma haystaan caqiido iyo diin midna iskuma haystaan laakiin waxay isku haystaan dalkan iyo diintan iyo ummaddan aniga ayaa maamulayo aniga ayaana kula shirkoobaya sheeyaha iyo aniga ayaa kula shirkoobaya intaas ayaa isku haystaan markay kooban waxaan la socnaa in ciidamadii loo dhisay ama loo carbiyey sheeyuhuna yacni tabantaabada iyo heelka iyo hooda uu hayay inay la diriraan diinka islaamka iyo heelkiisa ay la diriraan inay maantay kala furfurteen bay ka soo baxeen difaacyadii ay ku jireen xaaladda muqdisho mar kasta waxaa la fila karaa in ay isdagaalaan labada kooxood oo weli iska soo horjeeda dhinac walbana oo dagaal isku diyaarinayo difaacyana ay ka qoteen gudaha magaalada muqdisho iyo carituryo fara badan ay samaysteen qaarkoodna ay ku goodinayeen kooxda yacni mucaaradka ah inay qabsan doonaan madaxtooyada dadka muqdisho markaad waraysato al-aana waxay hadal hayaan arrintan iyo dagaalkan u dhexeeya dowladda federaalka ah ee sheeyaha ku daawan qof welibana arrintaas ayuu hadal hayaa dadkuna inta badan way isla dhex marayaan qaarkood baqdin ayay muujinayaan oo waxay ka baqayaan dagaaladan inay saameyn ku yeeshaan caruurtooda iyo guud ahaan noloshooda qaarkoodna waxay saadaalinayaan cidda u hari doonto waddanka iyo labadan kooxood kooxda guulaysan doonto iyo waxa meesha ay ku dambayn doonaan haddaba hadday saas tahay xaaladdu muqdishona ay saa u taalo dadkeeduna ay la nool yihiin laba cadow oo midba mid kale uusan dhaamin oanu turaynin maatida ay ku dul dagaalamayaan waxaa la filan karaa aragtideeda gaaban waxaa la filan karaa laba ayay mid noqonaysaa ama saddex ayay mid noqonaysaa mid waxay tahay in ninkan farmaajo ah iyo kooxdiisu ay mowqifkooda ayadda ku taagan yihin ay ku adkaystaan kursigana ay sidaas isugu sii adkeeyaan taasina ay dhaliso dagaal daba dheeraada muqdishona ay ku burburto dadkeeduna ay ku qaxaan dowladda sheeyo dhisana ay sidii la rabay ugu burburto burbur ay kasoo waaqsanna uu ku dhaco taas waa mid midana waxay tahay in kooxdan farmaajo iyo tiimkiisu ay xal kale keenaan arrinka yacni ay la yimaadiin fikrad kale oo ka duwan mid hadda ay hayaan oo ah inay tanasulaan ama ay xilka ka tagaan meesha ay hadda ay kursiga lagu haysto ay ka tagaan ama ay doorashada ay sheegayaan ay aadaan mid saddexaadaa jirto ah in sheeya waddanka joogo ay u horeeyaan ciidamada gumaysiga u jooga waddanka amisom iyo waxa lagu yeero beesha caalamka ay soo dhex galaan arrintan waan waana ay ku xaliyaan oo ay xaliyaan arrinta waa saddexdaas qodob ayaa la filan karaa reer muqdisho aan ognahay ikhwaani filaah inay yihiin dad dhibane oo ah shisheeyaha iyo dowlado kala duwan oo u dhisay dhowr mar dowladahaas shisheeyaha u dhisay waxaa ugu dambeeya dowladda hadda jirta ee farmaajo waxaan oran karaa runtii waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badnaa oo loo geystay reer muqdisho mid ay u geysteen kooxda farmaajo maantana waxaa taagan meeshii ugu dareed ayay maraysaa oo waxay maraysaa ciidankii ama waxmagaratada hubka uu suu dhiibay oo kulligood shisheeyaha ku daabnaa ay ku dagaalamayaan magaalada muqdisho dhexbartankeedii iyagoon maati u turaynin oon dayar u turaynin oon yacni magaalada dhisan biladeeda qurxoon tahay aan waxba dana ka gelin oo ujeedkoodu yahay keliya inay kursigaas beegsadaan reer muqdisho waxay la soo noolaayeen maraxyo kala duwan mar waxay ku soo noolaayeen marxalad wanaagsan oo ay hoos harsanayeen raayada tawxiidka laguna maamulayay kitaabka qur-aanka taasaan ula jeedo xilliyadii ay muqdisho ka talinayeen maxaakiimta islaamiga ahaa iyo xilliyada dambe ee ay joogeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo in badan ay maamulayeen magaalada muqdisho reer muqdishona xilliyadaas ay la soo noolaayeen waktigooda ugu fiicnaa sibnadan dambe waxay kaloo hore muqdisho la soo noolaayeen xilliyo ay maamulayeen qabqablayaal iyo niman hogaamiye kooxeed ah oo ku daaban iyaguna gaalada caalamka taasina wax ayaad marxalad ay soo mareen reer muqdisho markay fiiriyaan waxaasoo dhan oo marxalado ah ay soo mareen waxaa la gudboon inay si dhow u fikiraan odayaashooda culimmadooda iyo waxgaradkooda dhanba inay intay fadhiistaan isku yimaadaan arrinta ay si dhaba u gorfeeyaan xaqiiqadana ay ka hadlaan shisheeyahan kusoo duulay midabada kala duwan leh madow iyo caddaan leh iyo soomaalida dabadilifyada ah ee dowladaha lagu sheegay inay si dhawa uga tashadaan soomaalida weligeedba eedaa tas jirtay intay tashadaan ayayna taladooda ku soco jireen haddaba reer muqdisho waxaan ugu baaqayaa kuna buurinayaa inay arrintan waddankooda dhibaatadan ku habsatay ay si dhaba uga tashadaan oo hurdada ay ku jiraan ka kacaan yaan been laidiin sheegin waad ogaateen waxa yacni dhuunteedka ah ee sheeyuhu maleegayo inaysan wax sax ahayn ay yihiin dhaan dabagaale xaqiiqadana maanta way cadda shalay in badan oo ka mid dadka reer muqdisho oon aad u fikirin waxay islaayeen ninkan hadda waddanka gubayo ee muqdisho u horseeday dagaalka iyo dhibaatada iyo baa hadda ka jira horseeday farmaajo aan u jeedo shalay dad u baranbaxay maanta dadka baranbaxayay ee shalay u ordayay maanta waxay taagan yihiin haddana way arkaan arrinta xaqiiqada way arkaan haddaba waxaa muhiima in xaqiiqada laga hadlo reer muqdisho maanta hadday waxay taagan tahay meel ay ka qaban karaan intaad ay qasanta hawsha waxaa laga rabaa reer muqdisho inay meel cad meel cad u soo jeestaan oy mowqifkooda caddaystaan oo yidhaahdiin anaga dooni mayno dowlad shisheeye dooni mayno dowlad aan kitaabka ilaahay rabinna ma doonayno dowlad ku dhaqmayso oy xeer iyo dasaatiir u yihiin xeerarka qaramada midoobeyna ma doonayno waa inay yidhahdeen reer muqdisho taas ayaa la gudbeen reer muqdisho sidoo kale maanta waxay taagan tahay reer muqdisho jaanas haystaan meel cad meel hoose laga bilaaba maayo way bilaaban tahay waxaa jooga rag u taagan inay kitaabka ilaahay subxaana watacaala dabaqaan oo meelo badanoo soomaaliya ka mid a allah fadligiis ee gacantooda ay ugu jirto dadka ku noolna ay ku naalanayaan raxmad iyo naxariis iyo amni ay ku naalanayaan ayaa maanta jooga ikhwaani filah raggaas aan ula jeedo xarakada shabaab mujaahidiin waxay diyaar u yihiin ayaguna inay gad istaagaan oo ujeedkoodaba ah inay kitaabka ilaahay lagu dhaqmo waddanka meel kasta ka mida looga dhaqmo haddaba waan hubaa maanta haddaad tidhaahdaan reer muqdishoda ku nool ee saddex milyana hadday yidhaahdeen maantay ma doonayno dowladdan shayaa ah waxaan rabnaa inaan ku dhaqno kitaabka ilaahay maanta waxaan aaminsan ay hirgelayso arrintaas muqdishona taariikh fog ayay leedahay ay fog ayay leedahay waana ognahay muqdisho inay tahay meel aan weligeed la gumaysan hadda ka hor talyaanigii ayaa ugu horreeyey gumaysi wixii ka horreeyey oo kamid ah bortuqiiska iyo gaaladii kaleba muqdisho way ku dhici waayeen inay gumaystaan adinkoo sidaas ah oo dadkaas ah aan la gumaysan jirin maantay inay idin gumaystaan ciyaal ama mooryaan gaalo dhisatay iyo gaalo afrikaan ah ay ka mid yihiin yugandes iyo burundes iyo qurun iyo qashaamid ay ka mid yihin maanta inay gumaystaan adinkoo dadkaasa oo bortuqiis meel saaray oo talyaani meel saaray oo ingiriis meel saaray oo gaal oo dhan meel saaray oo laba kun lixdii jebiyey ethoobiyaanka jebiyey maanta inay gumaystaan waxaan khashaamidda ah ikhwaani filaah waa dulnimo dulnimada aan ka baxno aan iska dul qaadno waxaan cadowga ah ee noo dul dagaalamayo ee maanta maantideenni iyo dadkeeni burburinayo intaas waxaan leeyahay reer muqdisho dhinaca kale waxaan kaloo leeyahay ku celinayaa waxaa jira dad wax magarata ah haddii qabiil la sheego u malayso dabbaasin lagu shubo dadkaasna waxaan leeyahay jahanama isku aadina maanta haddaad qabiil u dagaalanto ood mareen hebel oo kuu qabiila aad garab istaagto maanta ood hiil iyo hoos siiso waxay ka dhigan tahay inaad u dagaalamayso diin aan diinka islaamka ahayn labada dhinac ay ku dagaalayso muqdisho mid ay bannaan tahay in yani la garab istaago ama lagu biiro ama la taageero kelimad darkeed lagu taageero kuma jiro ikhwan filah waa laba cadow oo mid kasta uu sacyinayo in waddankan diin la-aan la dhigo dadkiisa diin la-aan la dhigo gacanta loo geliyo sheeyaha dadka yani gaalada ah ninka muslimka ah iyo ninka gaalka ah ay siimaan dad diyaar u ah oo halkaas ujeedkoodu yahay ayaa halkan ku dagaalamaya ikhwaani filah marka ha ku taageerina dadka waxaan leeyahay dadka qabiilku haddii la sheego meelo xanuunaysa waxaan leeyahay ha isku dagmina horad u daganteen in badan oo dadkiina kamid a ayaa hore u soo leeday dagaal qabiil oo ehliya arrintan waxaa ii muuqato in yacni qaar kamida siyaasiyiinta ay ka oorkacsanayaan yacni qabiilka ay rabaan inay qabiil wax ku helaan waryaalaydan sirin qabiil meeshaan yacni waxba kuma helaysaan haddaad qabiil u dagaalantaanna jahanamad aadaysaan waad jahanamad isku aadina intaas ayaan oran lahaa guud ahaan dadka reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed markasta joogaanba waxaan leeyahay sheeyahan isdulqaado muqdisho kalimahan magaalooyinka lamidka ah ee sheeyuhu joogo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada qashanka ah waxaan leeyahay iska dulqaada dhinaca kale arrintan khallaasa ah ee isku dhacaan iyo khilaafkan ba-an ee dagaalka gaaray ee u dhexeeyo kooxda farmaajo waxay jaanis iyo fursad weyn u tahay mujaahidiinta soomaaliya waan ognahay waana arkaynay waan maqlaynay in ciidamadii loogu talagalay oo gaalada u dhistay inay burburiyaan islaamka lana dagaalamaan maba buri karaan allah fadligiisi la dagaalamaan maanta eega ay dhexdooda ka aragtay oo dhexdooda ay xabad iskula jeesteen oo shalay ninka siyaasiga hadduu ka baqaayay mujaahidiinta uu ka baqaayay inay ikhtiyaalaan ama ay qarxiyaan uu ka baqaayo maanta eega yaa kala baqayo ayaga ayaa difaac isku hirtay taasina waxaan leeyahay waa nimco weyn oo u soo hirtay mujaahidiinta iyo nin kasta oo daninayay oo doonayay in kitaabka ilah lagu dhaqo waddanka waad u jeediin maanta inay soo banayaan difaaciyadu inay shal qabsadeen ay joogeen inay soo banaynayaan shabeelooyinka oo kale iyo meelo kaloo ay anfilayo inay mid kasta oo qabiilkiis inta aado uu soo baxo allah fadligiis taasina insha allahu tacala waxaan rajeynayaa mujaahidiintu inay isha ku hayaan ayaguna kana faa'iidaysan doonaan dhulkaas ay banneeyaanna insha allahu tacaala dadkiisa ama dadka ku nool ay soo gaarsi doonaan nimcada islaamka iyo raayada tawxiidka intaas ayaan ku gaabsanaya kelimaddeeda idaacadda alfurqaan way maasan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan askari ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa maanta isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan oo yimid degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa waraysi la yeeshay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan isagoona ka warbixiyey muddada uu ku biiray askarta maamulka jubbaland iyo shaqada uu hayay maxamed axmed cabdi anigoo ka imaaday guurweyn oo meesha ay joogaan kaalada oo ilaahay kuma darna ay sheegteed wax ay ku hayn aysan jirin meesha haddaba naftooda qalalaas ay ku jiraan gaalka gaalka meesha joogo ninka la jira ayaa kasii daran oo dhibaatadaasi anigana ilaahay kuma darna ay sheegteed nabadoon nabadoon meesha joogo nabadoon gaal ah ilaahay kuma darna ay sheegteed anigoo badda baddii iska kalluumaysanayo aafadaha asugu imaaday oo asagoo shan wata anigoo ku lix ah oo ilaah gundashateed muxuu i yiri waryaa soo bax inta aadaa waay warniga soo baxa ku yidhi anaa nabadoon ku ah wax kasta wixii sameey ku yidhaha ayaad samaynaysaa saas miya haa warnigo ma samey kari kaba buud iyo qori ilaahay kumadana i sheegtay intaa garabka sii saare boosh xumoo xabal ah intaa xabadka sii saare anigoo waxaase weligii aan ka shaqey jirin amba aan ka siin aqoon aan u lahayn waxaas yidhi waa bara doontaaye ee waxaa ku yidhi waxaad iska dhacinahaysaaba kaa ee cadow inta joog halkan joog anigoo gooyn saa sii fadhi laba bilood xerag inta sii ugu jaray oo ilaahay kumadan ay sheegtay maka shaqey jira maka shaqey kara ah ay xeraga markii xabsi xabsi liisoo sii daayay aan maxaa ku yidhi haywaa ka shaqeynaa maalinta waa maaweeliyey intii qoraxa ka dhaca fiid ka sugay bes fiidka markii qoraxay dhacdane bad le aqaana un waxay kasoo dhaco oygaa soo gudbisay anigoo nafl caara ah bawowe intaa ku dhiman alxamdulilah ilaahay soo badbaadiyey haddana meel waxaa jooga barwaaqo waan garti ciidamadaas aad kasoo tegaysay imise sanado ayaad la shaqaynaysay afar bilood intaad ciidamadaas ka mid ahayd wax tababarahay ku siiyaan miyaa jiro ma jirto ma jirto tababar iima siini maxaa la yidhi soo bax ciidanka kale waa soo baxay intaasay ku jireen ciidanka faa'iida qabo war waxaad diishiin soo baxa shan idinkoo ah anigoo adigoo ku lix ah waad bixisin waa amar waa amar wakaa qoray weliba sanduuqa maalinta laga soo bixinayay oo amba maalintan taagnayay waa arkayay ilaa waa xaboo qasnad oo quluf ah oo dhammaanteed ewer ah iyo mid qasnad oo fiican oo maxaa ku yidhahdaa kuraaskan iska fadhiiso war waxaa shaqa mahaya see yeeshaa war nabadoonkaas war niideyle niidle anaa isla hadlaa
marka nabadoonka aad sheegtay inuu kusoo qasbay aad shaqadaas aadan rabin ma asigaad ilaalu ahayd mise xero ciidan ku geeyo ka shaqaynaysa xere ciidan sii geeyo tu- tuuli yar ah waa goobweyn haa waa magaciisan saciidiyoontoy haa ninka dhibaataas igeliyey oo iska soco ku roondo birtaana garabka kuu saaran bismillaah niyada lii waxaan dhibaatada see camal waayo haddii meesha meel la jooga kara maa nolol ma taalo intii aad ka tirsaneed ciidamadaas waxyaabaha kugula yaabka badnaa maxay ahaayeen waxyaalaha igu yaabka badnaa muxuu ahaa dhibaatadan tan oo ilaahay kumadana ay sheegteed bad aan ka shaqaysanay laga soo waday oo xabsi lagu jaray oo ilaahay kumadana ay sheegtay uu u maaweeliyey iyo intii yaroo ilaahay kumadana ay sheegtay waa amar aa igu yaab badneed wax igu yaab badneed waa nidaam daro nidaam xumo oo ilaahay kumadana ay sheegteed oo lasawiraayo wowiya xeebtiis laiska imaanayo oo naagaha iska qaaban oo cooro korkood banaanka ay yaaliin oo ilaahay kumadan ay sheegtay sawir sawir laiska qaadayo waa anshax xumo asluuf anigoo wowi xeebtiis tegey qorisaan u haysto idin kastaa eegay laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah sala allahu alayhi wasalam aa ku yidhi waxa ama laaysaa haddaad laaysane banaankaas lagu geenay ku dilayaan gaaladan min ku cabtanayn waan gartay wax mishaaray ku siin jireen miyaa jira muddadii aad la joogtay ciidankaas intii intaas la joogay boqol ugu horreeyey boqolkan waa dab horaaya alaalaxa uf eh eber ah oo baaka ooma malaha dharkaysaas yaal wada aragtaan meesha salgiiska ha hadda wax hub ah la timid miyaa jiro ha qorayaa la imiday aaki waa forty seven beerlaabka ah iyo labada qasnad iyo booshka waxumu asaga naftiisa oo xerga xerga ku xerxer ah annaga waxaan kaa bedel doono saan waay koowaay war waxaa maxaad iga bedelisa waxaana anaa wataa afaarada ka baxaba kuli markastoo sasa lii intaa go-aanso hadal mana hadal karo adiga wax dagaal aad ka qayb gashan jiraan wax dagaal ah ma arkin annaga meel yar waxaa joogan tuulo yar alaleey weliba cawda waa lasoo socdaa yaanu la afure macnaha wakaa indhihiin waan gartay hadda maxaad baaqa ujeedinaysaa nimankii aad isku safka aheedeen aad kasoo tagtay saaxiibadaada waxaa baaq ujeedinayaa nimankaasi haddii ay rabaan mustaqbal iyo aayatiin dambo ay isku soo dhiibaan gobolada nabadda ay gacanta ay ku hayso oo mujaahidiinta inay isku soo dhiibaan wadankan waa tahay ugu dambeyn ka waran qaabka lagu soo dhaweeyey qaabka lagu soo dhaweeyey waa qaab wanaagsan markii laisoo gudbiyey qaab fiican aa laisoo dhiibay oo ladnaanta badan oo u qurux badan u sharaf badan aa laisoo dhiibay oo hoteel laisoo dhiibay maanta aan fadhiyo fiican qaweyskaada cuntadaada ilaahay kuna ashaadsa wax io maqan insan jirin فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag haatanna waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysyada markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka oo ay ka mid yihiin maamulka cabdifataax asiisi oo xukunno daldalaad ah ku fuliyey dad ku xirnaa xabsiyada maamulkaasi askar ka tirsan dowladda turkida oo lagu dilay dagaallo ka dhacay waddanka ciraaq iyo weerar ay ku dhaawacmeen laba ruux oo ka dhacay waddanka ingiriiska waxaa faahfaahinta qodobkaas inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maamulka cabdilfataax asiisi ayaa xukun daldalaad ah ku fuliyey dad ku xirnaa xabsiyada maamulkaas xukuumadda masar ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay ilaa toddoba iyo toban ka mid ahaa maxaabiista ku xiran xabsiyada maamulka cabdilfataax asiisi sida ay soo tabinayso warbaahinta masar toddoba iyo tobankan maxbuus ayaa lagu daldalay afaafka hore ee xabsi ku yaala magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka asiisi ayaa lagu sheegay in dadka la daldalay ay ku lug lahaayeen weerar xoog ku gal ah oo lagu qaaday saldhig ay ciidamada booliiska masar ku lahaayeen magaalada kardaas ah ee waddanka masar maxkamadda maamulka asiisi ayaa ku wargelisay qoysaska maxaabiistan toddoba iyo tobanka ah in lagu fulinayo xukunka daldalaada ah ayna u diyaargaroobaan qaadashada meydadkooda dadka la daldalay ayaa waxaa ka mid ahaa nin indhoola ah oo aan waxba galabsan sida ay soo tabinayaan qaar ka mid a dadka wax ka og xaaladaha maxaabiista nin u ololeeya xuquuqul insaanka oo lagu magacaabo haytham abukhaalid ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in mid ka mid a dhibanayaasha la daldalay uu la ildarnaa xanuunka dabaysha waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan booliiska xukuumadda masar ay xoog ku galeen guri uu deganaa si ay u soo xiraan walaalkiis hase yeeshee ay ka waayeen guriga taa beddelkeedana ay isaga soo xireen sidoo kale dadka la daldalay waxaa ka mid ahaa wadaad da ah oo lagu magacaabo cabdiraxiim cabdilxaliim jibriil kaasoo ahaa macallin dugsi qur-aan oo ay da-diisu ahayd siddeetan sano waxaana xukunkan lagu xukumay sannadkii laba kun koob iyo tobanka tallaabadan uu qaaday maamulka cabdilfataax asiisi ayaa waxaa ka dhashay caro badan waxayna dad badan sheegeen in dhammaan dhallinyarada toddoba iyo tobanka ah ee la daldalay aysan waxba galabsan maamulka cabdilfataax asiisi ayaa dhibaatooyin adag ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka masar gaar ahaan maxaabiista ku dulman xabsiyada uu gacanta ku haya maamulkaas askar ka tirsan dowladda turkiga ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waddanka ciraaq wasaaradda difaaca ee xukuumadda turkiga ayaa sheegtay in saddex askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga waddanka ciraaq waxay wasaaraddu sheegtay in mid ka mid a ciidamadan uu u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax lala beegsaday gaari ay wateen ciidamada turkiga gaariga ayaa gebi ahaanba burburay waxayna wararka qaar sheegayaan in ciidamada laga dilay dowladda turkiga ay intaasi ka badan yihiin wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay geerida saddex askari oo ka tirsan ciidamadooda iyagoona tacsi u diray eheladooda dhanka kale dagaalo ka dhacay gudaha waddanka ciraaq ayaa lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda turkiga oo ku sugnaa gudaha waddanka wasiirka difaaca ee dowladda turkiga ayaa xaqiijiyey in lix askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waqooyiga waddanka ciraaq bishii febraayo ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha turkiga uu ku dhawaaqay inay ballaarin doonaan howlgallada milatari ay ka wadaan waddanka ciraaq askartoodana ay kusii sugnaan doonaan goobo uu sheegay inay kala wareegeen kooxda b k k ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga weerar lagu dhaawacay laba ruux ayaa ka dhacay waddanka ingiriiska rag ubaysan ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa agagaarka xarun ay leedahay dowladda ingiriiska oo ku taalla koonfurta waddankaas booliiska xukuumadda england ayaa shaaca ka qaaday in toogashadan ay ku dhaawacmeen laba ruux oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta uu weerarku ka dhacay waxay sheegeen inay baxsadeen dadkii fuliyey weerarka hase yeeshee ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a dadkaas ciidamo badan oo ka tirsan booliiska ayaa soo gaaray halka uu weerarku ka dhacay iyagoona xiray dhammaan waddooyinka soo gala xarunta kana hor istaagay dadka inay ka soo agdhowaadaan booliiska ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen dadkii ku sugnaa xarunta hase yeeshee uu dhaawac soo gaaray laba ka mid ah dadkaas wadamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan ka dhacay weeraro keligii duulnimo ah oo lagu beegsaday dad u dhashay dalalkaas haba u badnaadee waddanka maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin
guud ahaana barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سأبقى فخورا بإسلامي